Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah sagaalka bisha sagaalaad ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla soo codsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay qoraa soo bandhigtay buug ka hadlaya gabdhaha guurka ka daaha waxaa ii muuqda dhowr dhowr culeys laakiin buuggayga wuxuu ka hadlayaa gabadha marka ay waxbarato oo ay heer oo sare oo waxbarashada ay ka gaarto oo ay shaqaysato inaan iska ilowno reer iyo ilmo iyo dhaqan waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamij ku saabsan hibooyinka iyo halabuurka gabdhaha dhallinyarada ah oo ka furmay magaalada booramaa kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
daraasad ay samaysay jaamacadda brown university ayaa muujinaysa in dagaalka uu maraykanku ku qaaday argagixisada caalamiga ah ay ku barakaceen dad gaadhaya sagaal milyan oo qof tan iyo sanadkii labadii kun iyo kowdii warbixintan oo ay salaasadii shalay faafisay jaamacadda brown ee gobolka rhode island ee dalkan maraykanka ayaa lagu sheegay in dad u dhexeeya toddobiyo soddon milyan ilaa sagaal iyo konton milyan ay ku barakaceen ama ku qaxeen dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee uu maraykanku ka fuliyey sideed wadan oo ku kala yaala aasiya afrika iyo bariga dhexe maraykanka ayaa bilaabay dagaalka ka dhanka ah argixisada wixii ka dambeeyey weerarkii alqaacida ay kusoo qaaday dalkan maraykanka bishii sebtembar ee sanadkii labadii kun iyo kowdii saraakiil maraykan ah ayaa sheegay in israa'il iyo imaaraadka carabtu ay heshiiskooda taariikhiga ah ee ay ku unkayaan cilaaqaad diblomaasiyadeed ay shan iyo tobanka bishan ku kala saxiixan doonaan aqalka cad ee looga arrimiyo maraykanka saraakiisha ayaa sheegay in argada sare ee labada dal ay u badan tahay inay kala hogaamiyaan ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka sheekh cabdalla bin zaayed al nahyaan oo walaalla ah dhaxal sugaha imaaraadka carabta maxamed bin zaayed munaasabadda saxiixa heshiiska ayaa imanaysa bil kadib markii saddex iyo tobankii bishii hore ee agost ay labada dal ku dhawaaqeen inay caadiyeyn doonaan xidhiirkooda diblomaasiyadeed heshiiskan taariikhiga ah ayaa guul muhiim ah oo xagga siyaasadda arrimaha dibadda ah u soo hooyey madaxweyne donald trump oo doonaya in mar kale xafiiska loo doorto heshiiska ayaa sidoo kale ka turjumaya isbedelada ka taagan gobolka bariga dhexe halkaasi oo walaaca ay dalalkani wadaagaan ee ku saabsan iiraan ay ka muhiimsanaatay taageeradii carbeed ee falastiin
muuna diirshe waa gabadh qoraa ah oo dhallinyaro ah oo wax ka qorta arrimaha haweenka buuggeeda ugu dambeeyey ayay ka qortay gabdhaha waxbartay balse ama uga mashquulay guurka waxay magaalada muqdisho ugu warantay cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaa ii muuqda dhowr dhowr culeys laakiin buuggayga wuxuu ka hadlayaa dhowr mawduuc oo xasaasi ah anigana buugteyda hore caadiyan waxaan aad u falanqeeyaa arrimaha oo xasaasiga ah oo aysan ahayn suuragal inay si sahal ay u qaadato bahalshii bulshada ee gabdhahana ay u sheegaan haddaa kusoo qaado matalan waxaa ka mid ah buugeyga gabadha marka ay waxbarato oo ay heer oo sare oo waxbarashada ay ka gaarto oo ay shaqaysato inaan iska ilowno reer iyo ilmo iyo dhaqan iyo waxaa kale oo ah sabab in ay ka baqaan ee ragga in ay guursadaan ee gabadhaas ama ay shukaansadaan xataa gabadha waxbarata haa yacni ayada oo wax baratay oo wax kala fahmaysa haddana shaqaysata oo dhaqaalo ku filan haysata oo ah hooyo iyo saaxiib iyo walaal oo in waalidkeed iyo walaalaheed oo kafaalo qaaday oo wax kasta oo looga baahnaa een een kaafihii guriga ama ama aabihii ama een ninkii ama een walaalkii markay ayada ay wada qaadato een een meesha waxaa kasoo baxaayo awood iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo yacni sax awood oo weyn oo dheeri ah oo teedii oo naagnimada oo aan awaanka ku laabto waxaa tiri gabdhaha waxbartay guriga aada umadaneeyaan guriga matix galshaan shaqada iyo marka bal aan dul istaagno caqabad intee laga ka dhashay
ma daneeyaan oo toosa ma aha yacni hooyada waxay haysataa awood oo rabaani ah inay hooyana noqoto en waxna dhasho oo reerkeeda iyo iyo ninkeeda iyo shaqadeedana ay isku ay ay isku ilaalsato laakiin en waktiga en ma u saamaxaayo yacni aniga waxaan soo laabanayaa en habeenkii anoo aada u daalan oo maanta oo dhan shaqo ku jira haddaan imaado gurigii yacni ilmihii ma aqaani kee jiranaay kee caafimaad qabo kee wax rabo kee aan rabin waa daalanahay ninkii saakay asagoona aaday shaqo hadduu soo laabto meeluu kusoo laabto oo naag ay ay uga soo horeyso oo loo diyaariyey en wax walbo yacni abateed iyo wakti en ma u haay laano waa daalanahay saaka markuu baxayaan baxay maanta oo dhan shaqo iyo buuq iyo waxaan ku jiray halgan haddaan soo laabto waa daalanaya waxaan u baahanaya inaan seexdo aniga u baahan in oo lii keergareeyo goormee ilmo iyo nin qaadi karaa ee mas-uuliyaddooda
marka maxaa kuu soo baxay waa oleyse jira oo xanuun badan marka maxaa kuu soo baxay waxaa ii soo baxay ragga oo naga baqaayo kow ee gabadha oo wax baratay oo shaqaysata oo ka baqaayo gabdhaha oo wax bartay oo aad uga daaha guurka waxaa arkaysaa in gabar oo wax baratay oo gaartay afartan jir laakiin ma aha in dhibaato in aa gaartid afartan jir waxaa ii soo baxaaya inaan in aanan badin karin in bulshada dhaqso maxaa yeeley ani sanad kasta haddaan dhalo ilmo waxaan ahay maraan uur leeyahay maraan ahay umul marka goormee aan noloshii saxda ahayd tii banaanka iyo tii gudaha ahayd goormee aa ku raaxaysanaysaa maxaa soo kor maxaa aan soo kordhinaa waxaa moodaa inuu ilaahay si oo dumarnimo uu noogu talagalay inaan inaan noqon maada iyo raxma raaxo iyo deganaan iyo iyo qurux
bulshada sheegtay kala duwanaanshahaas waxaa tiri gabdhaha waxbartay lama la way adag tahay raggu la haasaawaan meeshaas ma raggaa baqaya mase gabdhihii baa raggii hoosaan ogolay waxaa baqaaya raggaa baqaaya ragga aan gabar wax barato shaqaysata aan wuu ka baqaa iska daa mid shaqaysata oo wax baratee ragga waxay ka baqayaan aan gabadha caqliga leh ma rabo mid indhoole iyo dhagoole uu rabaa inuu ku haysto aan guriga waxaa baqaaya raggaa baqaaya marka xalka muxuu noqonaa meeshaas xalka wuxuu noqonayaa in oo laysku dhimriyo oo annakana aan shaqeyno een gelin een gelina aan ogaano een raggeena iyo iyo iyo iyo ilmaheenaba buuggan aada qoraysay iyo buugga hore qortaba si gaar aad haweenka gaar xooga u saartaa gabdhaha waxbartay maxaa si gaara kuugu muuqda culaysoo ka jiray gabdhaha waxbartay wallaahi wax si gaara oo gooni ama leh een gabdhaha waxay soo kordhiyaan wax kastoo fiican een soomaaliya waa aragtay baaba iyo burbur haddaysan ahayn een gabar maanta heerkan imaan soo gaari lahayn taasi waxay ahayd munadiir sheeh oo muqdisho ugu warantay cabdulqaadir maxamed cabdulle haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka qamar sugaani
dhaguhu ruux kaleh dhegaysanwa qayuhu bashar kale ku dhaygagiwa diga admiga koldheehaniwa qoraxda dhalatana kuwagadhigiwa dhaguhu ruux kaleh dhegaysanwa qayuhu bashar kale ku dhaygagiwa diga admiga koldheehaniwa qoraxda dhalatana ku agadhigiwa afkii duuniga daraarc weydiisiwa yabeel ma quruxnahay dhamayn kariwa afkii duuniga daraaru cuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabowa ibnuhu herdhiilan dhamaydhihiwa ammaan ku dhigan iskii dhisiwa gabeel quruxnaay dhamayn kariwa abka durmaya dhiiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa idhowr mooye idhaaflewa jacayl dhaxalgala wax dhaamalawa jacayl dhaxalgala wax dhaamalawa abka dhurmaya biiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa aydhowmoye dhaflewa jacayl dhaxalgala wax dhaamalowa jacayl dhaxalgala wax dhaamalowa dhaqaaqi kariwa dartaa kala dhiman dhanka amariwa naftii dhakhtar kale marnaba adhaywa awoodna hadarsani isdhiib ulanwa qofkuu dheeliya dhaqaaq kariwa dartaa kala dhiman dhanka amariwa naftii dhakhtar kale marnaba adhaywa wadnaha darsani isdhiibu ulanwa dhaqanka jiilkana hudhaadhiciwa dadigaa idinkood dhalaal bidiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagaxyin ulcaatusiwa cishqigana daylka ku dheerjiliwa dhaqanka jiilkana hudhaadhiciwa dadigaa idinkood dhalaal bidiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagaxyin abka dhurmaya biiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa idhowr mooye jacayl dhaxalgala wax dhaamalawa jacayl dhaxalgala wax dhaamalawa tacabka dhurmaya biiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa aydhow mooye codkaasi baxsan ee fanaanka qamar suugaani haddii dhegaystayaal aynu intaasi kaga gudubno markanna aynu aadno dhinaca iyo boorama wejiga labaad ee bandhigga hibada iyo halabuurka gabdhaha ee magaalada boorama ayaa lagu wadaa in maalinta beri ah oo ka furmo halkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray haashim sheekh cumar good inta badan gabdhaha ka qalinjabiyey jaamacadaha ee waxbartaa waa qaar u dhaqdhaqaaqa dhiirigelinta gabdhaha dhallinyarada ah iyo xuquuqaha haweenka gabdhahaasi waxaa ka mid ah khadra cumar samriye oo sannad ka hor iyada iyo gabdho kale oo saaxiibadeed ahay ay magaalada boorama ku qabteen barnaamij ay ugu magacdareen hibada iyo halabuurka gabdhaha gobolka awdal waxaanay markii labaad qabanqaabinayaan barnaamijkii hibada iyo halabuurka ee hablaha awdal haddaba waxaan wax ka weydiiyey waxa sannadkii hore ay kaga duwanaan doonto barnaamijka ay toddobaadkan ku qaban doonaan magaaladan boorama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat heeshim waad mahadsan tahay sanadkii koowaad waa informationka waan wadaagnay iminkana waxaa weeyaan sanadkii baa noo buuxsameeyey qabaqaabadii sanadkii labaad brogramkii baan ku rajo weynahay inaan iminka samayno yacni waxyaabuhu kaga duwan yahay kii hore waxaa ka mid ah inay hibooyin iyo hal abuuro cusub oo gobolka ku soo kordhay oonanu markii hore aan nasiibu helin inay kasoo qayb galaan oo cusub inay iminka jiraan
doorkii hore aad qabanqaabiseen iyo doorkan maxay ku kala duwan yihiin doorkii hore kaga duwan yahay ee aad qabateen bandhigan hibada iyo hal abuurka hablaha boorama
wuxuu kaga duwan yahay doorkan doorkii hore markii hore waanu cusbayn laakiin iminka bulshadii waan soo dhex galnay dadkii waan baranay hablihii yacni hablo badan oo hibooyin iyo halabuuro cusub leh oo badan oonan markii hore aqoon ayaan iminka soo helnay waxaana rajaynaynaa inay yacni ka duwanaadaan markii hore hibooyinka iyo halabuurka lasoo bandhigi doono ee idiin qorshaysan maxaa ka mid a waxaa ka mid a suugaan ka mid maaha suugaan sanadkii horey ahayd iminka waxaa ka mid a farshaxankii waxaa ka mid a artistigii waxaa ka mid a habloo beero qodatooyina waxaa ka mid a hablihii iyaguna gacanta dharka ku tala waxaa ka mid a gabadh kaloo iyadna designar oo hurdooyinka iyo fadhiyada iyo alaabta iyadu gacanteeda ku dhisayn garaysoo samaysa
ma waxay ka iman doonaan oo keliya dhallinyaradaasi hibada iyo hal abuur kale ee hablihii ma boorama keliyay ka imanayaan mise magaalooyinka kale ee gobolkana way ka iman doonaan hablaha hibooyinkale ee brogramka loo qabanayaa waxay ka imanayaan gobolka awdal laakiin waxaa imanaya hablo kaleoo hargeysa ka imanaya oo burco ka imanaya oo jigjigo ka imanaya oo ka soo qaybgelaya si ay yacni u arkaan in yacni habluhu ay wax qabsan karaan aan ku dhiirigelin doonno inuu brogramka noqon doono brograam geyga soomaalida oo dhan ka baxa
barnaamijkan hibada iyo halabuurka eeda hablaha u qabanaysaan siduu u dhiirigelinaya hablaha kale ee soomaaliyeed ama hablaha kale ee magaalooyinka dalka jooga wuxuu u dhiirigelinayaa gabadh walba waxay hibo u leedahay ayay soo bandhigaysaa hablaha farshaxanadoo kale leh waxaan u samaynay inay alaab badan iyo aytamyo badan samaysteen oon rajaynayna habeenka aynay ku dhex iibiyaan meesha si ay dhiirigelin ugu noqoto hablaha yacni waxaa jira hablo hibooyin leh oon la garanayno wax sameeya ama kuwan farshaxanka ama kuwan aan ku leeyahay desaynarka alaabtay qurxiyaan oo hurdooyinkii waxan bay sameeyaan waxaan rajaynayna waxaasoo dhan inaan bulshada usoo bandhigno si ay yacni dadku ugu xidhmaan gobolka iyo gobollada kaleba adra ugu dambayn su-aashan ku weydiinaya waxay tahay iyaa idinka gacan qabtay barnaamijka noocan ee aad qabanaysaan ee hibooyinka iyo halabuurka hablaha
brograamka horta hablo unbaa habluunbaa ka qayb qaata cid kaloon wax weydiisanaa ma jirto kharashka iyo hawsha waxaa ku baxay oo dhan hablaha reer awdal qulbajoogii qulquljoogba iyagunbaa bixiya yaa kale idinkala soo qaybgelaya xafladan ka mida mas-uuliyiinta dowladda iyo shirkadaha kale ee ganacsiga waxaan rajaynaynaa inay mas-uuliyadda dowladdu ay nagala soo qaybgeli karaan muxaafid ee ururada asxaabta qaranka mucaarad iyo muxaafid baan marti qaadaynaa waxaan samaynaynaa kambaniyada gobolka ku yaala iyo ganacsatada kale gobolka bawan marti qaadaynaa waxaan tusaynaa yani inaan habluhu ayagu wax qabsan karaan iyagoon kambaniyo dowladiyo cidna aan waxba weydiisan
taasi waxay ahayd khadra cumar samriye oo iyadu ka mid a hablaha u dhaqdhaqaaqa dhinaca horumarinta iyo dhiirigelinta gabdhaha oo uga warramaysay idaacadda v o e barnaamijka ay qabanayaan hibada iyo hal abuurka hablaha boorama ay ugu magacdareen sanadkii labaad ayna ku qaban doonaan magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee uefa nations league ee sanadka laba kun iyo labaatanka ayaa xalay la ciyaaray kulamadaasina waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka armeniya iyo estonia kaas oo xulka armeniya ay ku badiyeen laba gool iyo waxba georgiya iyo macedonia oo wada ciyaarina waxay isla dhaaf waayeen barbaro hal iyo hal ah xulka macedoniyana waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay mid ka mid a ciyaartoydooda biljamka iyo islan oo wada ciyaarena waxaa shan iyo hal ku badiyay xulka biljamka oo muujiyey sida ay u yihiin tartamayaal dhab ah oo ka qaybgalaya tartankan xulka biljamka ayaa si weyn uga gacan sareeyey xulka da-da yar ee islan faransiiska iyo korweshiya oo wada ciyaareenha afar gool iyo laba waxaa ku badiyay xulka faransiiska korweshiya oo goolka la hormartay ayaa aada u dadaashay laakiin xulka faransiiska ayaa ku durduriyey oo afar gool dhabarka u saariyey qobros iyo azerbaijaan oo wada ciyaareenah waxaa hal iyo eber ku badiyey xulka qobros sweden iyo bortuqaal oo wada ciyaaray waxaa labiyo eber ku badiyey xulka bortuqaal ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa xulka sweden waxaa calaamada casaanka ka qaatay mid ka mid a ciyaartooydeeda xulka bortuqaal ayaa difaacanaya koobka qaramada yurub kadib markii ay ku guuleysteen koobkii u dambeeyey ee noocan ah ee loo tartamo kabtanka xulka bortuqaal christiano ronaldo ayaa isku muujiyey kulankan isagoo xulkiisa u dhaliyay goolkiisii boqolaad ronaldo ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii labaad ee gaara tirada boqolleyda ee xulalka qaramada goolasha loo dhaliyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan ee ciyaaraha caalamiga ee qaramada ayaa ah ciyaaryahan cali daaci oo u dhashay dalka iiraan kaasoo hore ugu soo ciyaaray kooxaha bayer munikh iyo herte barlin ee ka dhisan dalka jarmalka cali daaci ayaa xulkiisa iiraan u dhaliyey boqol iyo sagaal gool xidigan ayaa ciyaaraha ku jiray intii u dhexaysay sanadihii ilaa labakuniyotodobadii kulamada kale ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey xululka luxemburg iyo montenegro oo xulka montenegro ay goolii waxba ku badisay mid ka mid a ciyaartoyda xulka luxemburg ayaana kulankan calaamada casaanka ah qaatay denmark iyo ingiriiska oo wada ciyaareen ah waxay isla dhaaf waayeen barbaro gool iyo gool ah dhinaca iyo ciyaaraha kubadda koleyga ee dalkan maraykankana kooxda miami head ayaa dhegta dhiiga u dartay kooxda milowake ee ka dhisan gobolka wisconsin miami oo la ciyaartay kooxda milowake ciyaartii shanaad ayay uga adkaatay boqol iyo saddex dhibcood halka kooxda bakis ay la timid sagaashan iyo afar dhibcood kooxda milowake oo sanadkii hore wacdaro dhigtay ayaa hadda lagu reebay wareega samafiinaalka ee kooxaha bariga waxaana kooxda miami hadda ay u gudubtay fiinaalka kooxaha bariga ee horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka miami ayaa sugi doonta midkii soo baxa kooxaha boston iyo toronto oo iyagana wada ciyaaraya geemkoodii lixaad toronto iyo boston ayaa hadda soo kala badiyey laba jeer iyo saddex jeer kooxda boston ayaa ku hogaaminaysa saddex guul halka kooxda toronto ay soo badisay laba jeer kulanka soo socda haddii kooxda toronto laga adkaado sidaasi waxaa fiinalka ugu gudbi doonta kooxda boston saltakes kooxda miami head ayaa dad badan oo taageerayaasheeda ah sanadkan soo xusuusinaysa waayihii ay iska garab ciyaari jireen ciyaartooy ay ka mid yihiin lebron james iyo dewan wade waxaana hadda ay u gudbeen fiinalka kooxaha bariga iyadoo ay dhici karto in sanadkan ay ku guulaystaan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir samakaab oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay markanna aynu dib ugu laabanno dhinacaya kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan codka fanaanka daawud xanfar dhegaaga kudhexsiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhaafay dhabarkaaga dhegaaga kudhexsiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhaafay dhabarkaaga qalbigayso gabkaaga maxaawaa ku dhacaya idhismigiiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay isahadhagaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaawaa ku dhacaya heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa v o edinle sidaas iyo nabadgelyo dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timaha si dhahbay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timaha si dhahbay dhabarkaaga dagaajiaadhegayso gabkaaga maxaawaa ku dhacayaa ilhii ismigii arooskaaga